barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhagaysanaysaan boggeenna v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha mey waa laba sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid a qaar ka mida waalidiinta soomaalida oo la sheegay in ay carruurtooda u bixiyaan magacyo aana macnahooda aqoon u lahayn oo laga keenay waddamo kale oo ay tageen magacyadii soomaalida asalka u lahaayeenna laga tegay carruurtu magaca aad u bixiso waa in uu noqdaa saddex waa inuu noqdaa mid waa inuu waa inaad ilmahaada ugu ducaynayso magaca waa inaad ilmahaada ku ammaanayso magaca waa inaad ilmahaada ku guubaabinayso magaca haddii uusan saddexdaa ilmaha markaad marka guubaabiso u ducayso ammaanto oo aad tidhahdo war magacaada aar libaax ayaa la yidhaha magacaada aar aa la yidhaha libaaxaa taa gabadha markaad tidhahdo sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixinno aan ku eegayno hoos u dhac ku yimi ururada dhallinyarada gobolka awdal howlihii ay qaban jireen ururka laftigiisu waxay waa inuu la yimaado fikir ah sidau u jiri lahaa u dhaqaale xataa u samaysan lahaa way jiraan ururo waxa weeyaan dee ilaahay gaarsiiya caqliga noocaas oo kale oo aanan filayo inay keenay maanta ka maarmaya inay hay-ado ama dowlado inay caawiso waayo brogramska iyagoo ay leeyihiin ay rangareeyaan ay dhaqaale kasoo saaraan baa laga yaaba inay bulshada dhan ku caawin karayaan waana shay dee lagu dayan karayo heesaha dhankiisana waxaan idiin haynaa
heesahaas iyo weliba qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay aqbaleen xukuumad si kumeel gaadh ah u madax bannaan ama si rasmi ah u madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay qudus oo ka talisa xuduuddii wixii ka dambeeyey la sameeyey sidoo kalena waxay diideen in ay aqoonsadaan dalka israa'el tallaabadan ayaa ururka xamaas ay u arkaan in ay tahay mid ay ku debcinayaan siyaasadahoodii hore waxayna ugu baaqeen qaxootiga falastiin in ay dalkooda kusoo laabtaan
maalmo yar un kadib raalli ahda dhegaystayaal halkaasi markii uu ku celceliyey inuu ka fakerayo tallaabo milatari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi ayaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi kim jon un hadalkan lama filaanka ee ka soo baxay madaxweynaha maraykanka ee ku wajahan siyaasadiisii qaaradda asia ayaa waxay imaanaysaa xilli ay xukuumadda pyonyan isu diyaarinayso inay tijaabiso gantaalkii lixaad oo ah kuwa xambaara madaxyada nukleyerka waraysi uu siiyey isniintii telefishinka bloomberg ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu sheegay inay sharaf u ahaan lahayd inuu la kulmo madaxweynaha kuuriyada waqooyi haddii uu helo wakhti ku habboon waraysigan oo uu xaddii siiyey t v-ga c b s ayaa waxa uu ku sheegay trump uuna ku ammaanay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi sarkaalka ugu sarreeya maraykanka oo la kulmaya hogaamiye u dhashay waqooyiga kuuriya ayaa waxay ahayd sarkaalkii u dhashay maraykanka uguna sarreeyey lana kulmay waqooyiga kuuriya hogaamiyahooda ayaa waxay ahayd madalina alberite oo kasoo noqotay xogaye arrimo dabadeed maraykanka sanadkii labadii kun ayayna la kulantay madaxweynihii hore ee kuuriyada waqooyi
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan sannadahan dambe waxaa soomaalida kusoo batay magacyo aan loo bixin jirin soomaalidii hore ama aasal ahaan aan soomaali ahayn oo loo bixiyo carruurta dhalata magacyadaasi waxay u badan yihiin carabi turki iyo qaar loogu magacdaro magaalooyin iyo jilayaasha filimada caanka ah haddaba nin magaciisu yahay cali suudi nageeye oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa qoray buug uu ku soo ururiyey magacyada raggii iyo weliba dumarkii loo bixin jiray soomaalida ah ahaa waxaa kale oo uu waalidiinta ugu baaqay in aanay caruurtooda u bixinin magac aanay micnihiisa garanayn oo ay dhawaaqiisa u maqleen wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay cali suudi negeye ugeygan walaal waxaa la yidhaahdaa xulo magaca ilmahaaga waxaana igu dhaliyey qoristiisa iyo inaan bulshada soomaaliyeed usoo bandhigo kadib markii aan arkay ummaddii soomaaliyeed oo ka dhaqan guuraya magacyadii asalka u ahaa haybta iyo dhalashada asalka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida sidaa darteed ayaan u qoray buuggan aan ugu magac daray xulo magaca ilmahaaga waxaana ugu tala galay in aan ku daba qabto ama aan ku badbaadiyo magac bixinta jiilka cusub ee hadda soo baxaya si magacaasi heybtiisa ee dhalashadiisu ay u haleelaan dhalashada uu sheeganayo qofku ee ah soomaaliga astaamaha magaca wanaagsan ee wiil ama gabar waxa alla kusi la bixi lahayd maxaa lagu xushaa astaamaha magaca wanaagsan eh, lagu xusho waxaa ugu weyn saddex ujeedo Eh, ujeeddada ugu horreyso waa ujeedka midda labaad waa dhawaaqa midda saddexaadna waa haybta bal aan soo bilowno astaamaha magaca wanaagsan badanaa dadiyowgu waxay ilmaha magaca ku saleeyaan afkoodii hooyo hase ahaatee magacyada loo qaatay kuwa diimeed ayaa iyaguba raacsan hiddaha iyo dhaqanka afeed ee bulshada ay diintaasi ka timid nebigu salaallahu calayhi wasallam wuxuu ammaanay oo qura kuwa lagu laray tilmaamaha eebbe sida cabdiraxiim cabdulaahi iyo wixii la mid a balse kuwaa wixii ka baxsani ma noqon karaan koox baraka dheer inta kale magacu afkii uu doonaba ha ahaadee waa in laga hubiyaa saddexda dacale kale ah ujeeddada dhawaaqa iyo heybta haddii ay saddexdaasi xaglood noqdaan kuwa san waa lagu dhiiranayaa la bixiddiisa haddii kalese ma gudboona inaad ilmahaaga ugu wanqasho wax aadan hubin ama aadan hiddo u lahayn tan ugu dambaysa ee ah haybta uguna muhiimsan dhalashada uu qof sheegtaahi marka ay kulansato dal af dhaqan iyo hidde ayay noqon kartaa mid ibyan oo buuxda magacuna waa in uu kaalin uun ka haystaa astaamaha kore ee muujinaya heybta qofka suudi magacyada adigu aad eh, eh, aad gariibsan tahay ood u aragta inaysan soomaalidu ka tarjumayn ee maanta suuqa yaalaa magacyadee
magacyadaasi waxaa ka mid a magacyada loo qaatay eh, magacyo diimeed ama inay baraka dheer yihiin magacyada kale magacyadaasi waa magacyo huudhey aan dhihi karo oon ku tilmaami karo waa magacyo boqolaal sane ay la bixi jireen eh, dadkan ku nool eh, bariga dhexe ama carabta Eh, soomaalidu magacyadii hore ee carabta ayay moodaan magacyo barakaysan markaas ayay ku hidda guurinayaan kuwa ka mid ah waxaa ka mid ah eh, magacyada eh, inta badan ay raacsan tahay abusaas abusaas abusaas abusaas abusaas oo muujinaya oo af oo hiddahooduna waa af carabi ma ahan af soomaali marka waxyaabaha ugu badan eh, eh, sidoo kale waxaa jira magacyo lala baxo eh, ayaguna afafka laatiinka ah ee fanaaniin waxyaabo aan la aqoonin waxaa jira magacyada qaar oo aan loo meel dayin oo qaarkood noqda qaarkood noqdaa haddii alla kuu roon yahay caay ama inkaar ama wax la mid ah ama qaar aanan ban la aqooninba eh, meesha ay ka yimideen waan gartay waxaa ka mid ah magaca r- la yidhaha ramlo waa caro maa'ido iyaduna waa xeero haddii alla kuu roon yahay eh, magacyo badan ayaa jira waxaa jira magaca la yidhaha namlo oo af carabiga ku ah quraanjo ayaa qof loo bixinaya bal gabar quraanjo loo bixiyey maxaad ka rajaynaysaa mustaqbalka inay noqoto Waan gartay.
caruurtu magaca aad u bixiso waa in uu noqdaa saddex waa inuu noqdaa mid waa inuu waa inaad ilmahaada ugu ducaynayso magaca waa inaad ilmahaada ku ammaanayso magaca waa inaad ilmahaada ku guubaabinayso magaca haddii uusan saddexdaa ilmaha markaad marka guubaabiso u ducayso ammaanto oo aad tidhahdo war magacaada aar libaax ayaa la yidhaha magacaada aar aa la yidhaha libaax hata gabadha markaad tidhahdo barwaaqa aa lagu yidhaahda gabar barwaa lagu barwaaqooba noqo gabadhii waxay ku dadaalaysaa magacii inay ka soo dhalaasho laakiin haddii aadan u meel dayan magac bixinta waxay noqonaysaa in il- ama ama haddii kale haddaad cunuga u bixiso magac niyad jebinaya bulshadii way ku caayinaysaa hadda buuggan baan soo saarnay magacyadii waa la kala baxayaa marka dad badan baa halkan iska dhex arki doona oo niyad heli doona dadna halkaanay iska dhex arki doonaanoo dibbay oo gocasho u samayn doonaan marka marka intii horena waxaan leeyahay way dhacday buugga magaciisa waxaan u bixiyey xulo magaca ilmahaaga kuwa hadda dhalanaya ayaan ka gaaraynaa oo aan waafajinaynaa aabbayo hooyo kastana waxaan ugu baaqayaa in ay waafajiyaan magaca ilmahooda hiddaha iyo dhaqankooda suuban ayagaana qurux badan calisud waxaan rabaa bal magacyada aad rabta in lala baxo waa magacyadee adoo dabcan noo tixaya Eh, magacyadan waxaa ka mid a magacan la yidhaha aragsan oo kale bal aragsan maxaa loola jeedaa wixii aragtidoodu wanaagsan tahay ayaa la yidhaha aragsan waa erey ka kooban arag oo ah awoodda ay indhuhu wax ugu jeedaan iyo san oo ah samaan ama wanaag sidaa awgeedkani waa magac qofkiisa ku sheegaya Wanaag.
tu aragti qurxan waxaa ka mid a ardo baar barwaaqo baxsan bilan biyood bogaad buuxa caanood cado calaso carfoon casuura carta cawa ciiltira sidoo kale magacyo wiileedka waxaa ka mid ah waxaa ka mid a aareeye magacyada aan raba in lala baxo waxaa ka mid a abbaan waxaa ka mid a abrone waxaa ka mid a absame arbe ayaanle barsame way badan yihiin markaad soomaali tahay magacaadu waa in hiddihii iyo dhaqankii soomaaliyeed uu ka turjumayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayey ne- cali suudi nageeye oo qoray buug oo ku soo ururiyey qaar ka mid a magacyada soomaalida asal ahaan ay ula bixi jireen rag iyo haweenba laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii intii shalay dhagaysatay idaacaddeenna aad ku maqasheen barnaamijkeennan dhallinyarada maanta waxa aynu kusoo qaadana warbixin ka hadlaysa sababaha uu hoos u dhac ugu yimid ururada dhallinyarada ee ka jiray gobolka owdal qaybtan maanta waxaad ku maqli doontaan saameynta ay ku yeesheen dalladaha waaweyn ee dhallinyaradu ku midoobeen ururada yaryar ee ka howlgala gobolkaasi wariyaha v o eda boorame haashim sheekh cumar goot ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay kuwo ka mida ama qaar ka mida hogaamiyaasha ururada ee gobolkaasi cabdilaahi xuseen cateye oo isagoo ka mid ah ururka dhallinyarada ee la yidhahda says oo ka dhisan gobolka awdal gaar ahaan boorama iyo aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil oo isna ka mid ah asaasayaashii ururkan dhallinyarada ee says imigana ka mid ah aqoon-yahanka ka faallooda arrimaha bulshada axmed sidee dhibaatooyinka haysta ururadaasi dhallinyarada iyo dhallinyarada laftooda se wax looga qaban karaa labiiyo toban mise lix iyo toban urur baa ka jira maga- magaalada boorme oo qaarkood waxay dee yihiin qualified ilaa laba kun labada soo shaqaynaya sidaasiisoo kale ayoodhoo kale urur waaweyn oo cadiima marka taa laftigeed waa caqabad in eh, ambareeladii dhanaayada la samaysta ee ururada siyaasaadka iyo hagista iyo isku keenista iyo horumar ka shaqayn lahayd iyadoo ay markaa barnaamij yaroo program ahoo gobol ka fuliya amase dee degmo oo ururadiiba ay u joogaan inay fulisaan waa caqabad kaloo meeshan ku dhex arkayo eh, toos u muuqata tasaxadna waxa weeyaan dowladda laftigeeda waxay bolisigeeda ku waajahan magaranaysa dhalinyartu aada macda hadduu qoran yahayna lama dhaadhicinno maanta haddaad maanta weriyaa taayad dhex marto magaalada boorma ku taado siyaasaadka ku waajahan dhalinyarta iyo ururadooda dadka haddaad weydiiso cidi kusoo garan mayso taa laftigeeda waxa weyn waa caqabada kaga jirto qofku inaanu yacni xaqi ugu lahaa wadankiisa in bandi ka mida loogu daro siyaasaadka wadanka loogu daro dhalinyar ahaan inaanu magaranaysa wax muuqdo oo u shaqaynaya inaanu hayna aan caqabad kale ayaanu markaaba cabdilaahi shaqala-aan baa jirta oo dhallinyarada caqabadda ugu badan ay haysataa waa shaqala-aan ururadiinna dhallinyaradu daraasaad ma ku sameeyeen shaqala-aanta dhallinyarta haysata heer intee leeg buuse gobolka ka maraya shaqala-aanta dhallinyarta haysata
Eh, horta dhinaca shaqalaanta markaan eegno horta daraasad sax oon aanu ku samayno ma jirto maxay daynay aan odhan karno heer intaasay la eg tahay laakiinse sidaan wada arkayna ama wada ognahay waxaa jirta shaqala-aan baahsan baa waddanka ka jirta Eh, shaqala-aantaasi markaas sabab ay u noqdaan qaybo kala duwan dowladdu qayba ka mid noqoto eh, ganacsadayaasha laftoodu inay da waxu asaasaan qayba ka noqdaan dhalinyarta laftooduna qayba ka noqdaan Eh, waayo waxaad arkaysaa eh, dhalinyarta laftoodu inayna iyagii ayna wax raasanayn Eh, ama sidaan kuu sheegay qofku markuu tadaawac ku shaqeeyo ee meel kasta u galo aakhirka wax laga yaabo wax badan inuu helo Eh, dowladda oo kalena dee bolosi kama le shaqa abuurka iyo waxyaaba ganacsadoo kale lafteedu intay isku tagaan ma odhan war mashruuc weyn aan keenno aan u fulino maxaa inaan dhalinyartii si ay shaqa shaqa u helaan marka kole shaqa la-aan baahsani way jirtaa laakiinse iminka qiyaas saxoon ka odhan karaa waa intaasaa jirtaa oon oo saxoon hayni ma jirto hadda
axmed sidee dhibaatooyinka haysta ururadaasi dhallinyarada iyo dhallinyarada laftooda se wax looga qaban karaa horta een, kow waxay noqonaysaa in marka hore waxaan dhalinyartu iga laftigooda ay isku tashadaan een, awalba say u shaqayn jireen ee volunteerismka ahayd ee bulshada ay ugu damqadayiin kow horta in ay ugu damqadaan laba waxa weeye waa in dhaqaalahan wadanka la qaybiyo oo dee sector kan dhalinyartu maadaama yahay cusudii qaranka uu yahay horta waa in qaybtooda iyagana waxaa lagu aadiyo oo haddii shaqo lagu abuurayo iyo haddii lagu caawinayo Een, tagana ku dara waxa weeyaan ururka laftigiisu waxay waa inuu la yimaado fikir ah sida uu u jiri lahaa u dhaqaale xataa u samaysan lahaa way jiraan ururo waxa weeyaan dee ilaahay gaarsiiya caqliga noocaas oo kale oo een, degan hargeysa oo matalan xaafadyo koo kale matalan ay ka mid tahay aana filayo inay keenay maanta ka maarmaya inay hayado ama dowlada inay caawiso waayo programmiska iyagoo ay leeyihiin ay rangareeyaan ay dhaqaale kasoo saaraan baa laga yaabaa inay bulshada haddana ku caawin karayaan waana shay dee lagu dayan karayo marka ururada gobolka awdal oo kale mid tahay haddaan kusoo noqdo iyo weli horta heerkaa may gaadhin laakiinse waxa weeye waxaa mudan ururka laftiidu inuu heerka la caawinayo intuu ka gudbo ugu gudbo heer isagu wax markaa uu abuuri karayo oo ah adiga laftooda intaad fikirto dhaqaale samee soo saar ururkaagana ku rangareeyo kuwad waxaa bulshada markaa inay wax ugu tarde ururada caalamiga saas ayay u shaqeeyaan laakiin urur dhalinyar marka leeyahay weli dadku waxay aaminsan yihiin in ururka yaraa hayadu intay u yaraan tabarka la siinayaye birdhimkeed lasoo yara siinayaye balaan yaroo dhowr cishaa ama labaatan ama konton cishaa intay fuliyeen xisaab xirkiisa haddana dee la celinayay laba bilood haddana daraa'ibku haddana ku dhacay intay qalalaan dhaqaale dee la waayey taa waxaan filaya waqtigii weyn hadda laga soo gudbay shan iyo toban sannadood ama imika waxa weeye sidiisoo kale wuxuu jira sideed iyo toban sannadood ku dhowaad in markaa wayaan heerka laga gudbo ayaa mudan loona gudbo waxay iyagu inay markaa abuuraan dhaqaale ay wax ku samaysan karayaan horumar ku samayn karayaan taasaan markaasi keenaysaa shay iyagu leeyihiin inuu shaqa abuur markaasi laga heli karayo waayo intaasoo baroject haddii iyagu soo sameeyaan intaasoo qof baa laga yaaba markaa inay shaqo inay markaa ka heli karayaan ta kale ku dara waxa weeye marka hore focuska iyo diiradooda waxay saarnaan dhalinyartee marwalba ha saarnaato iminka dadka waxaan saamayn waxaa xoog ku leh siyaasadii ururada dhalinyarta laftigu waxaa liqaya caqabadaha aynu markii dhawe aynu ka tegin waxaa kamid a siyaasadii taa in laga soo jeesto dee noloshu waa siyaasad maahine dee waxay halkanba waa lagu aflaxayo dad badan way kasoo baxaan halkaana in dib loogu soo noqdo haashim sheekh cumar good v o a boorama
haashim sheekh cumar good aad buu mahadsan yahay haatanna dhinacii heesaha waa qays ilka case waa iyo weliba iqrayari
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado waa ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darban qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darban qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado ha ku diirsado waa ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darban qaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darban qaadiyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
qaysoo tartaan ku daalane darataan daran mau dirnaqdo qaysoo tartaan ku daalane darataan daran mau dirnaqdo mau dirnaqdo may ka tahay
daradee iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u diirnaxo daradee iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u diirnaxo waa u diirnaxo waa ku taatahay
qaysoo tartaan ku daalane
daradee iqraay nafta daalane laydaran jacayl waa u tiirnaxo daradee iqraay nafta daalane la ildaran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taadahay
haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garye haldoorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garyeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsatee ducaysanay runtii waan kugu dago dabashada ishaa kugu doogsatee daa'imaw ku daa
codadkaasi baxsan qaysilka case iyo ikhriyaray ayaan intaasi uga gudbaynaa markana bal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya
aan ku horeyna ee caawa iyo habeen dambe waxaa dhici doona is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka kooxaha horyaalada yurub caawa waxaa ciyaari doona labada kooxood ee isku magaalada ah ee real madrid iyo atletic madrid haddaba faahfaahinta kulankan ayaan waxaan goordhoweyd kala sheekaystay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade maxamuud bal ka waran caawa labadan koox waxaan ognahay in sanadihii labada kun iyo afar iyo tobankii iyo sanadka lasoo dhaafaba ay isku haleeleen finalka islamarkaana ay real madrid badisay maxaa laga filayaa kulanka caawa
dabcan kooxda real madrid culays fara badan oo waxaa saaran uga imaanaya in horyaalka qaaradda yurub ay la yidhahdo champions leaguega taariikh ahaan kama aanay dhicin koox laba mar oo xiriira qaada marka culayskaasi ayay dabcan la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee real madrid dhanka kale kooxdan atletico madrid iyadana dabcan culays waxaa saaranaha inaanay weli ka badin kooxda real madrid oo mar walba iyada laga badinayay marka labadaa dhinacba marka la eego waxaad dareemaysaa ciyaarta caawa dhacaysa inaanay sahlanayn laakiin marka la eego maadaama guriga benabeyu lagu ciyaarayo atletic real madrid kooxda atletico waxay haysataa fursad ah inay ciyaartan difaacada gasho islamarkaasina gool haddii ay la timaado awey ah ay noqon karayso goolkaasi inuu noqdo mid ay ka faa'iido marka gurigeeda lagu soo noqdo badanaana marka laga la fiirinayo isku aadka iyo qorotuurka sida guryaha lagu kala ciyaarayo waxaa la sheegaa inay faa'iide hesho hadba kooxda lugta labaad gurigeeda lagu ciyaarayo marka saadaashu mar walba nuura way iska adag tahay in la yidhahdo qoladaasi qoladaasaa badinaysa laakiin marka laisku bardhigo xidigaha kooxda real madrid ay haysato macalinkooda zinadin zidan iyo qaabka uu shaxda ciyaaraha champions leaguega uu khatarta ugu yahay way adag tahay kooxda real real madrid in laga badiyo oo horyaalka sanadkan ay ka harto marka aad fiiriso hadda afarta kooxood ee ciyaareysana waxay u muuqataa in real madrid ay jebin karto recordkaasi ah in laba in kooxi laba maro isku xigtay aysan champions league ka qaadeen laakiin kooxda maaragtay atletic madrid waxaa intaas usii dheer inay ka maqnaan doonaan dhowr laacib oo ay ku jiraan ciyaartooyda difaaca uga ciyaarta mascadow dhanka kale ka waran ciyaarta adag ee habeen dambe dhex mari doonta kooxaha juventus iyo monaco labadan kooxood horta nuuro marka la fiiriyo kooxina waa koox khabiiro ah oo ciyaaryahano da-doodu ay weyn tahay oo muddo fara badan ciyaaraha ka ciyaaraya u ciyaarayaan waa kooxda yuventus kooxdan kale monocana waa koox ay u ciyaarayaan ciyaaryahano aada u da-yar oo khibradooda ciyaaraha kubadda cagta weliba marka laga hadlayo heerkan oo kale aanay wanaagsanayn laakiin waxyaabaha la yaab kale ee kooxda monoco sanadkan ay soo bandhigta waxa weeyaan in caruurtan yaryar ee u ciyaaraya iyada aanayba u baba aanay u libirsanaynin kooxihii waaweynaa oo markaasi kalsooni fara badan ay ka muuqato weliba ciyaaryahanada lemar iyo ninkan bernardo la yidhahdo portugiiska u dhashay iyo wiilkan yare embeba umaba ekaba ciyaaryahano aan horyaalka champions leaguea ciyaari jiray marka waxaa halkaa isku jebi doona niman difaac adag oo raggii adduunyada barcelona ay gool ka dhalin waayeen messi naymar iyo louis suarez marka sida embebe iyo falcao ay goolal uga dhalin karaan lama yaqaano laakiin anigu waxaan isleeyahay in kooxda yuventus ay adag tahay in laga adkaado oo waxaan aan filayaa in monaco ay tahay halkan meeshii ugu dambeysay ay tegi karaysay haddii monaco ay noqoto marka inay ka badiso kooxdan la yidhaahdo yuventusna waxaan umalaynaya inuu sanadkani noqon doono sanadkii layaabka oo monaco markaasi la isku raaci karayo inay koob ka qaadi karto aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna maxamuud mascade oo aan kala sheekaystay ciyaaraha koobka horyaalka yurub ee caawa iyo habeen dambe dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay xubintaasi ciyaarahana intaasi haddaan kaga gudubno iyo nuur bukhaari markana waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan ee farxiya fiska iyo heeska sasabay
codkaasina wuxuu gabagaba u yahay idaacadda iyadii duhurnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta galabta hawada ku kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisaa